madaxweynihii meeshiibuu tegey waa madaxweyne soo u sheegay shacabka soomaaliyeed ilmihii inuu soo arkayo ciidan faylsan oo hor taagan yahay unbuu na tusay hal qofuu yidhi aduu magaca oo saxaafadii ama leef dadka u tuso ma jiro maanan arag anugu kolley hadduu jirana kow ciidanka meesha nagala tusay ma saddex guutoo eletrey ahaa eletrey soomaali way soo dihin ma kuwaynibaa horta caddayn taas yaa u hay anugu laba wiil baa meesha kaga maqan okay waa labaatan jiray ahaayeen labaatan jiray ahaayeen jaamiciina oo shalay aad ogto la qalday oo la yidhi qadar baan idin qaadiyaasaa eletrey lagu subay ha lagu suba ma xuma madaxweynihii hore ayaa qalday oo qadkii ka wareeriyey sidii waxay afduub iyo bal u fiiriso kow kii dambana waa tegey shalay walaaqaa loo dhiibay intaasoo nin baa halkaa jirtaa leedhi tababar bay ku maqan yihin ma soo noqday madaxweynihii asigoo leh saxaafadii qolka shirarkii soo fadhiistay iyo dawladdii uu ka tegay dib ugula soo laabtay baarlamaanka intaasaa nool intaasaa dhimatay intaasaa dhaawaca way bad qabaan yacni saasay ku dholyihin warbixin uu sii dhahay ma jirto xasan sheekh ma garan mana ahan dastuurka iyo dhaqanka soomaaliyeed annagu waxaan lasoo dhaqmi jirna dawladihii hore madaxweyne kasta ama wasiir kasta markuu garoonka kasoo tego qolka shirarka u tegi jiray intuu meel fadhiiso saxaafadda uu warrami jiray markaa ka bacdi soo bixi jira ma garan wuxuu soo qabtay wuxuu kula soo heshiiyey waxay isla soo qaadeen wixii dhintay wixii nool wax walba intuu soo sheego imaan jiray